wasala alaa sayidina maxamed iyo ali sabi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ka hadlaya magacayga ka safiir ahaan magaca safaaradda soomaaliya qunsuliyadda soomaaliya jaaliyada sacuudiga jaaliyadda soomaalida ee ballaaran ee saudi arabiya ee ku nool waxaan tahniyad iyo bogaadin halkaan uga dirayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta helay kalsoonida baarlamaanka soomaaliya aqlabiyadiisa waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha ku waafajiyo in dalka kan meesha uu gobol kasii wanaagsan aad gaarsiisid ilaahayna ha ku garab galo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay hogaanka sida yimid ilaahay ha noo barakeeyo waana in la garab istaago jaaliyadda soomaaliyeed safaaradda soomaaliyeed qunsuliyadda soomaaliyeed ee halkan ku nool madaxweynaha waxay u ballan qaadayaan in wax kasta oo qaraankooda ah oo ay uga qayb qaadan karaan xaqiijinta ximilooyinka iyo qorshooyinka madaxweynuhu ugu talagalay dalka inay la qaadaan oo ay la meel mariyaan si hagar la-aan ah mar kale waxaan u tahniyadeynayaa oon bogaadinayaa madaxweynaha waxaan bogaadinaya ummadda soomaaliyeed waxaan bogaadinayaa siyaasiyiinta iyo baarlamaanka soomaaliyeed oo runtii helay badeecad aan adduunyada ku badnayn saddexaad oo ah hanaan degan oo nabad ah oo dabacsan in xukunka soomaaliya uu ku wareego si joogto ah iyadoo kan ka degana uu waafaqsan yahay kan soo korna uu waafaqsan yahay aad iyo aadan ummadda soomaalida ugu tahniidayna waa mahadsantiid saadiyaha iyo t v-ga qaranka